asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa golaha ninty golaha codka shacabka soomaaliya golaha codka shacabka soomaaliya alaaba waxaa lagu waraystaa siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada soomaaliya meel kasta caalamka joogaanba go-aanka caalam waxaa diyaar loogu ah safiirka dalka soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka magaalada washington waa caasimada dalka maraykanka waa safiir axmed ciise cawad halkani waa golihii ninty codkiisa waxaa qaadi doona wasiirada kala duwan kuwa golahu leeyahay iyo wasiirada golaha la shaqeeya golaha nineteen sixty dot com sidoo kaleeto saadaal news woodlanders dot com iyo website kale ah arrimaha dot com sidoo kale waxaan siin doonaa wasiiro kaleeto oo kale facebook waa ku baahin doonaa waa dhagood waa maxamed xasan aad baan islaamiya soo dhawaada sodow safiir adigoo ku sugan weliba magaalada garowga caasimada puntland dalka soomaaliya salaada marka hore xaalada guud aad kala hadda adigu markaas saa u dhandhaysay dalkii soomaaliya waad joogtaa gudihiisii magaalada garowge waad joogtaa waxaa laga yaabaa inay kugu dambaysay muddo imika laga joogo dhowr bilood waxaad ka dareemi kartaa magaalada gudaheeda haddaad maanta tagtay xalin aad joogtay oo isbedela
dhagood marka hore waa waa mahadsan tahay waa idin salaamay adiga iyo asxaabta golahan sharafta leh waa mahadsan tahay inaa inaad soo wacday oo aad golaha ilasoo xirtay sharaf ay weyn bay u tahay golahan waa golo maaragtay saaxiibo iyo ismacadintada leh magaalada garowe waxaan ka dareemayaa qurux ficnaan si fiican ayaa mala kusoo dhaweeyey saaxiibo badan iyo ehel badan ayaan ka hellay oo jooga wadanka sidaad ka wareysaan waxaa ka jira abaar dhulku waa waa qaawan yahay waa waa il daran yahay xagga maaragtay xagga dhirta iyo iyo iyo dooda oo abaar dhowr xilli israacday oo lagu sheegay ayaa ka jirta laakiin haddee dadka ilaahay bay leeyihiin ilaahood bay leeyihiin xoolaha waa laga dayrinayaa inkastoo dadka bilaabeen inay xoolaha raashin siiyaan qarash badan haugu taceeg aniga waxay ii tahay sharaf iyo farxad inaan magaalada imaado magaaladii oo kortay oo kobacday oo dhaqdhaqaaq fiican leh oo qurux leh dadkii oo oo ah maaragtay dad fiican dadka soomaaliyeed ayaa maaragtay ama nimid marka masawirka guud waa waa waa mid fiican oo rajo leh insha allahu abaartana waa laga baxayaa ilaahay waa waa waa u gargaarayaa dadka
waayahay sadirba marka hore maraykan baad adigu dowladda soomaaliya wakiil uga tahay soomaali badan baa dalkan ku nool maraykanka doorashaa dhowaan dalka maraykan ka dhacday dadka soomaalidu dareen baa ka muuqda ay dareemayaan isbedelo uu hadasee dhowr jeer ka dhawaajiyey ninkan hadda madaxweynaha loo doortay arrimaha doorashadaasi sideedaad ugu aragtaa dadka halkan ku leela soomaalida ah isbedelkaa doorashadu inuu ku keeni karo iyaga lafteeda wax isbedela inta saameen ku yeelan karaba aaminsan tahay adigu ama ka iman karaba
walaalow waxaan jeclahay arrintaa hadda ka horna waa ka hadlay mar ayaa waxaa iga wareystay b b c iyo waxaan leeyahay voice of america codka maraykanka qaybta soomaalida waxaan jeclaan lahaa inaan ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed xusuusiyo in inkastoo isbedel dhacay oo la doortay madaxweyne doorashadiisii dad badan oo maraykanka ah maraykanka intiisa badani ay gelisay maaragtay maxaa la yihahdaa dareen cabsi iyo deganaansho la-aana maaha arrin ku kooban soomaalida keliya dad badan maraykanka intiisa badan sidaad ka warhaysaan doorashadii inkastoo madaxweynihii ku guuleystay codka dadka tiradiisa waxaa helay gabadhiila tartamiisii dadkaas oo dhan waa dad ka muujiyey maaragtay concern ama dareen ka muujiyey madaxweynaha hadda la doortay marka la fiiriyo dad ku hareereysan marka la fiiriyo hadallo kasoo yeerayay intuu socday ololihii doorashadu marka la fiiriyo dad qaarkood oo hadda uu magacaabay weliba kuwa fulinta sharciyada sida xeribaalyaha guud ama nin uu magacaabay la yihahdo jeff sessions oo senator ahaan jiray caana ku ahaa waagii hore xagjirnimada inkastoo dadka qaarkood ay arrintaas ka murmaamo yidhaahdaan wuxuu kaloo leeyahay dhinacaan la fiirin oo ah maaragtay maxaa la ilaalin sharci oo hadda ka hor uu ku dhaqmay markuu ka ahaa xoriyaalyaha gobolkaas kasoo jeeda layahdo alabama waxaa isaguna la filayay inkastoo haddaysan muuqan doolo ciyaarayo nin dhib badan oo isaguna maxaa la yihahdaa ninkaa juryaani la yidhaahdo ninka amniga kala taliya hadda oo generaalka ah isaguna waxaa waxaa la ogyahay inuu hadalo badan oo oo nacayb muujinayo islaamka uu ku dhaqaaqay waa ninka general flint la yidhaahdo michael flint marka waxyaabaha marka la fiiriyo sidii isagu uhadli jiray iyo dadka u magacaabay qaarkood waxay dadka gelisay maaragtay dareen oo aada moodid saansaan ka duwan dulqaadkii iyo pluralismkii ama dadka maraykanka kediyanaanshihiisii ixtiraamkii sharcigu uhayay iyo iyo dhaqanku wax maaragtay laga welwelo ayaa ayaa ayaa muuqatay marka taasi waa dhab marka arrintaasi waxay sida xeraysaa dadka taxadar arrintaas aynu kala midna halkaan sheegay dadka maraykanka ah hase ahaatee anigu malaha waxaan u janjeeraa xagga maaragtay optimismka iyo iyo khayshooga taasoo aan isaga imaanaynin riyo isaga imaanayn isaga imaanaysa ka imaanaysa dalka maraykanka taariikhdiisa haadihiisa iyo dunidu sida ay tahay wala jeedo waxa weeyaan waxaan qabaa in dadka soomaalida ah iyo ay ku kalsoonaadaan in aan inkastoo ay jirto dhiibadaasi ama ama welwelkaasi inkastoo uu jiro in aan cabsi badan aysan dadka gelin inay gasho inay dadku ay ay qabaan taxadar laakiin aan la cabsiin sababo dhowra daraadeed waa mare waana kala qaadi karaa dadka waxaan u qaybin karaa dadka in soomaaliya idinkoo kaleta oo maraykan ah iyo in aan sharci lahayn weli sugaya dhalashadoodii sharci leh laakiin deganaansho leh laakiin weli sharcigoodii heli iyo in aan sharciga lahayn deganaansho le lahayn wadanka weli laga aqbalay sida aniga ila tahay inta aan sharciga lahayn sida dad xasiyo ku jiro ama hadda isa soo dhiiday ama isa soo dhiidayo dadkii aan sharci lahayn deganaansho lahayn dadkaas awal baaba waktigooda iska adkaa xaaladaha adduunka jira iyo isqarxinta iyo maaragtay maxaa la yihahda xabjirnimada wadamo qaarkood soomaalida kamid tahay ugu yiqiinay dad midila ordaya dad dadilaya iyo dad ka qaybgalaya meela la isku farxiyo taa waxay keentay in dadkan u gaaran lagu fiiriyo dadka xabsiyada ku jiro kale rajadoodu waa inay dalka laga aqbalo waa yar tahay taasi waa tiro yar laakiin waxaa koobisa saas weyi qolo waa qolada maraykanka soomaalida ah qolada soomaalida maraykanka ahi wax waliba leh oo ay qabaan ma jirto ma muuqato aniga waa mara waa maraykan shareega maraykanka iyo constitutionka maraykanka nidaamka dowladku wuxuu siinayaa xaq la-eg xagga madaxweynaha hadda iyo qacdiga la doortay iyo dadkiisa sidaa daraadeed cabsi ay ka qabaan uga yimaado shareega maraykanka ma jirto sharci constitutionala oo waxay leeyihiin xaq constitution oo bill of rights la yidhaahdo diintooda naftooda maalkooda iyo codkooda intaba lama qaadi karo waxayna haddii laisku dayo in oyil uga yimaadana waxaweye iyaga waxaa ilaalinaya sharciga iyo constitutionka maraykanka ayaa ilaalinaya madaxweyne ku xadgudbi kara iyo attorney general ku xadgudbi karaana ma jiro iyaguna waa inay inaguna waa inaynu sidaas u wada ogaanaa oo weliba ku dhiiranaa waxaynu waxaa laga yaabaa inay inoo fakarkeena ku dambeysay caalamkeenu ka nimid iyo daladkeenu ka nimid oo dawladdu waxay rabto samayn kartay ma garanaysa caalamkeena afrika iyo carabta iyo saas oo kale laakiin maraykanka qofka individualka wuxuu leeyahay maaragtay xaq aan la la qaadi karin oo asaasa waxaa laga yaabaa weliba fursad soomaalida magaceeda lagu maqlo oo codkeeda lagu tixgeliyo inay mahallo haddii soomaalidu heshko maraykanka ahay haddii la damco in maaragtay wax aysan waxaan midnaynu sharcigu qabin lagula dhaqmo sidaa daraadeed soomaalidu waxay u baahan yihiin inay taxadareeraaya inay dhiiradaan iyaga oo si sharciga waafaqsan oo edad leh oo ixtiraamka wadanka ay joogaan ay ka tirsan yihiin leh inay haddana ay ogaadaan inay kalsooni buuxa qabaan inaysan ka duwaneyn waxda madaxweynaha la doortay sidaa daraadeed wixii dadka soomaaliyeed ee maraykanka ah dibadbaalyaha ay arkaan inay ku dhiradaan inay ka hor yimaadaan oo caddeeyaan cod dheer ku caddeeyaan waxay leeyihiin waxaa jira diin wadanakan waa la mudaharaadi karaa waxaa lala xiriiri karaa dadka maaragtay ay doorteen oo masale iyaga oo awoodda madaxweynahoo kale leh waxaa jira qareeno maxaa xuquuqda waxaa jira hay-ado xataa ilaaliya dadka maaragtay maxaa la yidhahdaa xuquuqdooda sida maaragtay acl iyaga iyo wixii lamid ah marka soomaalidu waa inay kalsooni badan qabaan in ay maraykan yihiin sidaa daraadeedna qof wax ka qaadi karaayo ama wax udhigi karaa uusan jirin marka taa waa inay ku kalsoonaadaan waana inay xaqooda si kalsooniya u raadsadaan xaqoo maaragtay wixii ay ay haddii ay kala soo dirsto wax nidaam wax sharci darro ah waxaa ii dhiman hal qolo raadahay qolo waxaa jirta marka hadal ka jiri karo iyagana iyagasoda anan aan iyagana optimista ka ah qolada sharcigu hadda haysta waxaan da banaansho haysta sida greencar iyo waxaas iyo laakiin aan lahayn aan lahayn maaragtay citizenship qoladaas sharciga anigu sharciyahan ma ahin laakiin iyada naftooda waxaan u malaynayaa in aan sharcigada in dariiqa caadiga ahaa oo constitutionka qabiilka inuu raacayo oo aan sidaa daraadi qofkii aan dembi gelin qofkii dembi gala isagoo weli sharciga maraykanka helin waa laga yaabaa in uu maaragtay lumiyo fursadaas laakiin qofkii aan dembi gelin caadi muwaadina waxaa ilaalinaya sharciga waxaa ilaalinaya soomaalida joogta oo maraykanka ah iyo madaxa kaleeto oo tirada badan oo haddaynu ka hadlaynay oo maraykanka iyo maaragtay maxaan yihahdaa nidaamkiisa jecadin dhowraan marka ani waxay ila tahay in cabsidu aynu iska maaragtay nacabsi badan ina gelinin oo ina ina ina oryaamiso awoodeena ina ka qaado afartaas inaad soo socota xisbigan soomaalidu u damayn inay taageeraan ayaha waddanka yimid laakiin isbebedeladaan oo kaleeto maraykanka waa ka jiri jiray waqtiyo ka badan maraykan sidaad ku ogtahay taarikhdiisa soo maray waqti xataa qofka muwaadinka oo maraykanka ah oo madow uusan sharci lahayn obama markii la dhelayay aabihii ma deli jirkanin meelaha qaarkood xuquuq ku ku xataa ku vooteeyana ma lahayn afartan sano kabacdi konton sano maaha intay tahay kabacdina waa madaxweyne wadanka maraykanka ka noqday marka maraykanka horta horumarka uu soo maray iyo sharciyada ka jira waa inaynu iyaga naftooda xisaabta ku darra waxaa kaloo aan ku dabadabeynaya walaalow aan ku dheeraaday maaragtay su-aashaas jawaabteedii madaxweynaha maraykanka oo la doortay naftigiisa ayaa marka la la la fiiriyo xaaladiisa waxaa tilmaamaya waxaa waxaa muuqata waxyaabo tilmaamaya sida la qabo inaysan sida sida u fogeyn waa mar isagu waa nin reernin yeelaka waa nin maaragtay maxaa layaha aan ahayn qolyaha koonfurta maaragtay maraykanka ka yimid oo maaragtay weli amsiganimada ku dambeysay maraykanku ku koray waxaan reerniyo warateeye waa dhaamishtar dadku waxay dhahaan waa pragmatistic waa waa wixii hadda isaga u fulay ayuu raacaa waxay yidhaahdaan waa deal maker waa waa nin jecel inuu maaragtay dhaqankiisu yahay inuu gordartamo oo haddii arko in riyadii arrin uu muadanaa ay ka galayso ka leexda waxay kaloo yidhahdeen waa nin shaksiyad adag oo aan dadkan hadda uu kortay ee ku wareegsan aysan maaragtay bedeli karin oo nin inta badan dad kala tashadaba ma aha marka taasi waxay tilmaamaysaa nafteeda qolyaha hadda laga cabsida qabo oo kala saaxiibadiisa ku dhow arrintooda inaysan siday ka shekow ilaa inta sharciga sharciga dhowraya ka shekow oo arrintaas ka mamnuucaya isaga qof ahaan ayaa laga yaabaa xagsiximadoodoo kale inuu wax ku kacsanayo laakiin soomaalidahan aadka ku kacsanayo laakiin aysan ahayn waxay aaminsan yahay ama shaksiyadiisaba ay tahay midaanka saa daraadeed aynu ku kalsoonaana inaynu inaad tihiin dad maraykana oo xaq iyo wax kasta uga siman madaxweynaha iyo dadka ku dadka kale
waayahay adigo codka kole xoogaa igu qaadayo bal hadda isbedelkaasi maxay soo tahay ama afgawanka adigu bilomaa muxuu isbedel ku keeni karaaba isbedelkaa dalka maraykanka ka dhacay xulinka soomaaliya iyo dowladda maraykanka soomaaliya waxay ubaahan tahay caawimo fara badan bay ubaahan tahay dhinacyo fara badan madaxweyne ha ahaato ama ha ahaato dhaqaalaha ha ahaato oo laga soo kaba dhaca dhaqaalaha waxbedelo ku keeni karona maxay kula tahay inuu keeni karo
waayo meesha dareenka badan ka jira waa meeshaas arrintii hore su-aasha hore waan ka hadlayay waa welwel kama qabo sidaan soo tilmaamay daraaddeed waxaase welwel ka qabaa xiriirka soomaaliya iyo iyo maraykanka saabaha soo socdaa dartood waa mare maraykanka waxay ahaayeen dawladdii hadda dhan waktigeedu dhamaaday waxay ahayd dawlad danaynaysay soomaaliya iyo horumarkiisa iyo xiriir maraykanku la sameeyo oo dhinacyo badana ilaa hadda wuxuu u badnaa taageerada ay bixinaysay dhanka amniga la dagaalanka dhanka arkagixisada xoojinta maaragtay iyo tababarada ciidamadeeda kala duwan oo inkastoo waxyaabo baahiyey ay jirtay ay aada u maadanaayeen inay gacanka ku geystaan waxay maadanaayeen inay in soomaaliya ay aada loo taageero xildhigii xildhigaas uu dawladdan hadda ama dimuqraatiga ahi murashaxaysii iyaduna waxay lahayd qorshe cad oo ku saabsan soomaaliyana way taqaanay iyadaiyo tiinkeeduba xoogaanimo dheeraaday u lahaayeen waxayna lahaayeen barnaamij gaara marka aan kodi jiray shirarka murashaxiinta waxa weeye waad yaadaysaa soomaaliya waxaa looga hadli jiray afrika wax u dhegna camal yani marka laga hadlayo tiinkeeda ama kooxdeeda uqaabilsan kala talinta arrimaha afrika iyo qorshaynteeda waxay uga hadli jireen soomaaliya si barbar socota afrikaanka si gaara ayaa loo xistay marka afrika laga hadlayo qorshaha iyada afrika ku saabsan waa saas soomaaliya qolada ugu horeysa lasoo qaado ayay ahayd oo laga hadlay marka anagu waxaanu qabnay rajo weyn iyodiilo badan ayaanu qabnay arrintii marka hade gabadhii lama dooran iyo xisbigeedii madaxweynaha la doortay isagu meel uu afrika uga hadlay iyo xiriirka maba maba soo qaadinba kambeynadiisii dadka raafaaca ama dabadala ama ufiisada marka siyaasad afrika u gaar ah oo u lahaa ma jirin taasi faa'iidana waa leedahay khasaarana waa leedahay faa'iido waa leedahay waxa weeye dee haddii qofkii kaa aaminsan yahay oo uusan shuqulkugu lahayn adanba u jirin waxa weeye ligooyo iyo wax kaloo kaaga imaanaya ma jiro haddii uu laakiin waxay kaloo laakiin khasaarana waa leedahay waxa weeyaan markaas ay dal tabar yaroo u baahan taageero haddii aad masawirka ka baxdid waxa weeye way adag tahay sida maaragtay aad awlayaadka ama prioritiska maaragtay maraykanka aada u gashid ama aad attentionkooda u heshid ama haddii qaaradii oo dhanba uusan uusan danaynayn marka ma naqaano weli in arrintaasi isbedeli doonto markuu madaxweyne noqdo horta marka dawladnimadu waxay iska leedahay realitygeeda iska leedahay dadku markuu meelaha joogo usan dawlad ahayn ama soomaali ha ah soomaali ha ahaado u kambeen garaynaya in la doorto ama ha ahaado dal kaleeto ama afrikaan ha ahaado ama maraykan ha ahaado marka uu qeyrqeylinayo doorashada u tartamayo markuu doorashada yimaado oo xaqiiqada maamulkii fulintiisii ay ay maaragtay runta xiriirka adduunka xaqiiqada jirta ay qofku wajaho arrintu wax kala duwan tahay markaas runtaa dhabtaa qofka u runsheegaysa xaqiiqada qofka u runsheegaysa marka waxay noqonaysaa xiriirka caalamiga iyo maraykanku meel isolated ma joogo jasiiradku ma jiro wuxuu u baahan yahay xiriir maray afrikaan xiriir carab xiriir islaam xiriir dalalka kale adduunka tartamaha jira dad aqoon la warabi doona oo waxyaaba badan aysan ogeyn tusi doona sidaa daraadeed runtu arrintu xaqiiqadu waa u rusheegi doontaa dhabtay jirtahay runsheegidaas intee adiga isagu qanaac ahaan uu rabaa inuu maaragtay sii fadeeyo iyo inteegu jeclaa inuu maaragtay maxaa layihahda iska daayo waa iskhiyaar buu leeyahay waxaan hubnaa xagga nabadgelyada xagga amniga ama maxaan lahaa waxaan layahay security arrangement security relationship iyada maraykanku waa isaga mid mar aan wareystay wasiirka gaashaandhiga oo safiirada la kulmeeyey oo kulan uu maal sanadkii aan horlaya aan ku yidhi maxaa intee ayaa siyaasada maraykanka ee arrimaha dibadda ah xiriirka caalamiga ku saabsan intee ayaa maamulka yimid sakarkooda ay bedeli kartaa intee ayaase hay-adaha jira sida bankiganka iyo dadka maamula ay ay saameyn ku yeelan karaan marka wuxuu yihi labadaba madaxweynaha yimid iyo prioritiskiisuna tixgelintoodai leeyihiin hay-adaha jira iyo shaqadooda iyo xogtooduna iyaduna saameynteeday leedahay laakiin wuxuu yidhi dad arrinta soomaaliya ku saabsan dad xagga arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo xoojinta amniga waa isaga mid maraykanku marka inay weliba republicankooda caan ku ahaan jireen xagga milatariga iyo xoojinta nabadgelyada iyo waxaas marka dhankaas waxaa laga yaabaa dagaalka dugsada ama dhisida ciidamada ama xoojinta maarata waxaa laga yaabaa xiriirka amniga inuu inuu sii socdo ama sii xoogsado laakiin xaggii horumarkii iyo maalgashigii iyo dhisidii hay-adaha dowladda soomaaliya kobcinteedii iyo xiriirkii labada dal iyo isdhaafsigii maxaa lahahda socdaalada iyo waxbarashada iyo dhaqaalaha waxaas ayaa la ogeyn siday tahay inkastoo saan sheegay iyada nafteeda ay ku xoraan doonto dadka ay maaragtay ay la kulmaan marka xaggaas taxadir baan ka qabnaa laakiin quus ma joogno waxaanuna dhowraynaa inaan maxaa la yidhaahdaa ogaano wasaaradda arrimaha dibadana department of state yaa loo dooran doonaa yaa ka noqon doonaa maxaa la yidhahdaa wasiir ama secretary qaybta africa yaa imaan doona arrintaa markaan ogaano waxaan jeclaan doonaa inaan tilmaan idinka siino dhowr qof ayaa hadda la hadal hayaa xagga africa tiinkiisa ma naqaano oo anigii hadalka idinku daray in aan intii doorashadii socotay uusan maaragtay maxaa la yihahda africa ka hadleynin soo soo hadal qaadin inkastoo meelo yar yara oo kuwa la taliya isaga mara maray ka hadlayeen masar waxaa ka jira maray ka hadlayeen libya waxaa ka jira ay muujinaysay inay maaragtay adigu wax u eg hadal u eg dadaalkii sokeeye oo ahaa waxbana laga dirin dadka xuquuqdooda iyo maarata horumarkooda waxaa laga dan noogu jirto maraykanka qofkii maaragtay fililaya wuxuu raba ha ahaado si raba ha yeelo marka laakiin dadka la hadal hayo waxaan ku gabagabeynaya dadka la hadal hayo intaanu ka waxayno waxaa ugu horeeya ninkaan la yiraahdo maaragtay ninkii madaxweynaha madaxweynenimada u tartamay maraykanka oo hadda ka hore obama ka raadiyey ninkaasi waa nin ah traditionkii maxaa layihahda maraykanka siyaasadeeda iyo republicanka marka hadduu noqdo wasiirka arrimaha dibadda hadduu noqdo rajadu waa fiican tahay waa nin dedan oo macquula oo maarata dunida la shaqeyn la shaqeyn kara waxaa jira nin anagu jecel lahay aada u jecel lahay oo isagana la hadal hayo la yidhaahdo dob crocker crocker oo senator ah oo gobolka tennessee ka yimaado oo waxaa la yihahda foreign relationska sanadka madax ka ah isaga chairmanka gudoomiye ka ah ninkaasi wuxuu ilayaha aniga id anigaan la kulanay hadda kahor dhowr mar waa nin aada u taageeray barnaamijkii obama maaragtay maxaa koronto gelinta ama electrifying africa waxa la yihahdo ama power power africa waxa la yihahdo ah africa oo dhan waa in tuulad kasta ay koronto yeelataa oo maaragtay lacag badan loo qoondeeyey oo horumarka africa waxaas waa nin africa arrimaheed aada u yaqaano anaguna aanu xataa xiriir la leenahay waa nin aada maalinta dhigtay wuxuu xataa mar loo soo loo soo hadal qaaday madaxweyne ku-xigeen inuu u noqdo ninkii aan aan aan aan tens tens ilaa uusan dooran magaciisi marka ninkaa waa nin muxtarima kuwa kaleeto oo mid la yidhaahdo dolson iyo kii kale hadda uu ka baxay meesha juliani iyo kuwaas iyo waxay ahaayeen michael bolton iyo john bolton iyo hadda ka hor mar bishna waaweyn oo waxamesaarada waaweyn oo mar maaragtay maraykanka u joogay wagii waktigii bush maaragtay un-ta oo aan sanadka diiday inay konfeen gareeyaan qolyahaasi iyagu waa qolyaha xagjirayaasha xagjirida lagu lagu tilmaamo marka kuwaas marka wasiirka qofku noqonayo iyadana waa waa dhowreynaa qolyo ribtaleeda rajo gelinaya dunidana iyo annagana waa jiraan qolyo rajo xumo tilmaamayana waa jiraan hadduu magacaabo marka waxaa kaloo jira oon ku gabagabeynaya iyadana arrinta tan oo sii hor inay la xiriirta madaxweynaha maraykanka waxyaabo badan oo ja kusame ku sameyn karaa ama maaragtay isagu wixii adventura ama ama qariska tuurida uu sameyn lahaa adin kale kahor imaan kara ayaa jira waxaa haddaad iska deysidba dadka maraykanka iyo sharciga konstitutionka wadanka iyo institutionska jihaadaad kasoo degtid iyo xisbiga dimuqraadiga dadkiisa joogaan weli markaa kasoo tegtid isaga xisbigiisa dadka ku jira congresska ku jira ama senatka ha ahaado ama aqalka hoose ha ahaaday ayaa iyagan isooda waxaa ku jira in badan oo dhaqankii hore oo maraykanka ahaa iyo fahamkii sharciga leh oo qaarkood ay fahmayaan xiriirada adduunka iyo ismacadda maraykanka iyo dadka maraykanka mustaqbalkana doorashada doorasho iyo inay soo noqdaan rido ka qaba marka iyaga misoo haday arkaan madaxweynaha oo maaragtay maxaa layihahdaa arrimo khatar u ah danta iyo sumcadda maraykanka iyaga naftooda waa waa baasin karaa dhinacaas oo dhan waxay rajo gelinayaan in madaxweynahan sidii rabo isan yeeri karin hase ahaatee annaga haddaanu nahay dowladda soomaaliyeed dadka mataliya maraykanka annana xogaalnimo ku qiimayno arrimaha jira waxa weeyaan rajadii badnayd ama ka qablay in xiriirka soomaaliya maraykanku aada hore ugu ugu doodo qaato maaragtay maxaa layihahdaa karaar xoogan orod xoogan waa waan hadda waa naga waa naga yaraatay waxaan ku jiraa fiili oo oo arag fiil isig oo maaragta arag khayrna waa iska rakeynaynaa laakiin haddii xataa ay bilaabato iskaashi ku dhow kii maaragtay maamulka obama ama kii aanu ka filaynay hore u sii kici lahaa haddii ay imaan lahayd gabadhii haddii xataa taas rajadeeda xataa hadday wanaagsanaato dhabowdo ile rajo lagama quftay waktiga qaadanaysa oo inay usoo jeesto arrimaha africa ama soomaaliya hadda horumarkan ka hadliya waxaa laga yaabaa in maaragtay laba sano iyo markii ay ay dabeyshu degto in aynu aynu maaragtay akrin karo balse mar dhow ayaan noo kala cadaan doontaa markaasna waanu la wadaagi doonaa soomaalida kaleeto iyo golahaanba hadii loo baahdo qiraadayadan ama saanu arrinta u aragno ama waxaa soo baxay waayahay adigoo mahadsan sasiir waxaan jeclaan lahaa balse su-aal dhinaca soomaaliya gudaheeda ah waan sitay waktii madasha jidkan la yidhaahdo ee doorashada soomaaliya ka shaqeeya dowlad goboleedada iyo dowladda federaalku isku qabteen four point five iyo wax noocaasa in la qaato waxaa kamid ahay waktigii ra-iisaanaha raacay ee tegay puntland ee ka qayb galay in puntland oqolaato four point five kii iyo qaybta kale madashu waxay ku heshiiyeen hadda waxaa jirtaa inay puntland iyo dowladda federaalku isku hayaan kuraas aqalka sare ah oo murka taagnaa iyo weliba doorashada oo dib loo dhigay inkastoo dee maanta la oqolaaday haddana maanta ra-iisaanaha laftigiisa ayaa sii raacday arrimahaas adiga sideeday saamayn kugu yeelanayaan maadaama wasaaradda arrimaha dib dibadda ka tirsan tahay aada had iyo jeer ka qayb gelaysa ee ra-iisaanaha usii raacayso dhinaca puntland maxay tahay danta gaarka ama danta guud ee dalka ugu jirta adigu inaad ka mid noqoto waftiga ra-iisaanaha ee arrimahaasi ka shaqeeya had iyo jeer
walaa horta anigu markii horena ra-iisal wasaaraha siima raacin wafdigiisa haddana kama soc lama socdo wafdiga ra-iisal wasaaraha oo kama tirsani waa isku soo beegantay waa isku soo beegan dhalin kala tuhun laakiin soomaaliduna waxay u badan yihiin inay tuhunka aaminaan iyo oo ka doorbidaan dhabka marka hadii aada damacdo xataa dhaqankeena siyaasadeed siduu noqday hadii aad damacdo xataa inaad arrinta sheegtidna dadku maadaama aysan u baran waayahan dambeeto maadaama diba badan aynu soo maray oo dadkaysan run isu sheegayn waa adag tahay in runta lagaa qaato laakiin hadda waktigaa muujin doona marka rumayso adigu galunahay rumaysto anigu kaalin kuma lahayn heshiiskii horeeto oo markii aan joogay halkan ka dhacay anigu sidaan jeclaa ama maaragtay hadii aniga la weydiyo fakarkayga aan sheegayay waa ku sheegi doonaa maaragtay laakiin xagga maaragtay maxaa la yihahdaa ka qaybgalka ama kaalin kuma lahayn awalna kuma lahayn haddana kuma lahayn waxaan kusoo beegnay laba mar aniga aabahay oo da ah ayaa garawa jooga oo maaragtay maxaa la yihahdaa sagaashankii dhaafay waa xanuunsan yahay uu baadiyey sariir buu galay marka waajib waalidnimo iga saaran inaan markaan fursad helo aan u imaadoon arko ilaahay baa cumriga nolosha haye islaysu arki doono washington iyo meeshooda waan iga jiran marka labada marba anoo aabahay u yimid hadda hooyadeena waa weynaysaa maraykanka idinla deganaa soota intiina minnesota degan oo iyadana halkaan timid inaan aragno laakiin walaalow anigu marka kama mid ahayn waftiga raiisulwasaare marka horena kama mid ahayn haddana kama mid ihi waxa warka ii baxay wuxuu ahaa oo suuqa galay inaan kamid ahaa horta soomaalidu maogtahay safiirka iyo waa isku soomaalida dad badan kaalinta safiirka iyo waa isku khaladaa iyo siyaasiyiinta iyo waxaas marka waagii madakanlayi maadaama madax madaxweynaha xasan sheikh uu magacaabay aniga oo mar ku jiray dadkii laga fekerayay ra-isul wasaarenimada markii ra-isul wasaaraha hadda jira la magacaabayna cumar cabdirashiid aniga safiir layga dhigay dad badan oo ayaa oo aan xog anigana la aqoonin xog kaleetana qabin ayaa ku hadaa inaan ahay maaragtay maxaa waxay dhahaan belbeliid inaan xilliga madaxweynaha ka tirsanahay inaan maaragtay qushihiisooda waxa marka marka xogaalnimo ku dhisan aqoonta aniga ama ii leeyihiin ama doorka safiirka oon looga malaha dadku aysan uga baran inay tahay door u adeegidda dadkao dhan maaragtay maxaa layihahda u adeegidda qaranka ee aan qof iyo siyaasad inkastoo hadda qofku safiirka uu abaal uhayn karo qofkii isaga magacaabay oo ixtiraamay oo tixgeliyey haddana dadku waxay leeyihiin aqoon waxay leeyihiin garasho waxay leeyihiin marka safiiro badan oo aniga aan kamid ahay marka soomaalida waxaa ficnaan lahayd inay inay maaragtay arrimahaas u kala cadaadaan marka anigu madaxweynaha weligay kuma ammaantashan wax maaragtay kamana wala hadlin wax isaga si gaara loogu qaban iyo wax meelo kale waxaan iyo siyaasaduna maba ahaba hadda hadda waktigan joogto kaalintayda maaha haddaan siyaasadaynayo meeshaan ka tegi lahaa oo meelaha laga siyaasaday aan tegi lahay safaaradaas iyo danta soomaaliyeed horumarinteeda iyo digadhiskeeda ayaa aniga iyo safiirkala katatooni u magacaabaya safiirka isaga aan taas garanin ama fulinin waa meesheeda marka marka anigu shaqadaydaas serious baan u qaataa si dhabaan u qaataa waxaan kamid ahay dadka aaminsan soomaaliya in lasoo nooleeyo inay kamid tahay in qof waliba uu maaragtay si hufan oo siday ahayd uu dalkiisa iyo dadkiisa ugu shaqeeyo hase ahaatee qof ahaan sifad waa waa qadi karaa berigaas waxaan qabay oo aanan qarinin oo madaxweynihii madaxweyne cabdiweli aan aan kala hadlay oo maaragtay maxaa layihahdaa ra-isul wasaaraha kala hadlay madaxweynaha kala hadlay dad kaleeto saaxiib ah oo iga waraystay aan kala hadlay qaarkood aysan jeclaysan waxay ahayd arrintaas twenty five-ka ah waktigaas waxay joogtay meel aada u u daahday in laga hadlo o la furfuro xaaladda jirta four twenty five-ka ilaa iyo casta waxaan kamid ahaa dadkii darasadka soomaalida soo socday oo kasoo ka wahayay four twenty five-ka waxay ahayd dariiq lagaga gudbayo dhibkii iyo dagaalkii sokeeye ay jiray dadkana si fiican bay ugu adeegtay oo inada maamulo kala duwan oo badan inoo soo dhismeen maadaama aysan jirin sanfus iyo tiro dadku ay cod ku bixiyaan oo lagu kala qaybiyo maarata awoodda siyaasadeed laakiin arrintani way inoo soo adeegtay ilaa wakti labai kun laba kun iyo labiyo tobankii waxaa lagu heshiiyey in laga gudbo laakiin soomaali oo dhan mas-uuliyadeeda ha lahaatee meelay joogaanba looma diyaar garoobin in laga gudbo daqiiqadii ugu dambeysay markii la yiri waktigii waa dhow yahay see looga gudbaa dadkii badankiisii maamuladii iyo mas-uuliyiintii kala gobolada jooga waxay isku raaceen in haddaysan muuqan xal kaleeto iyo kakaro looga gudbi karo aan ahayn sorbentraadkii marka dib baa loo dhigay waxaa la yidhi laba kun iyo labaatanka ha loo gudbo maaragtay kategidii sorbentraadka marka puntland keliyihii inay maxaa la yihahdaa diido practicalna ma ahayn oo hadda dadka intiisii badnaa hataa dadkii lalahaa puntland iyago ay isku dhow yihiin sida oo kaleeto waxay waxay yeeleen in sorbentraadkii aan laga gudbi karin hadda inaysan practical ahayn marka xagga practicalnimada marka mararka qaarkood waxaad jeceshahay waa meesheeda waxaa dhabta ah oo aan laga tegi karinna waa meesheeda marka anagu dadka waxaan ku jira ahayd yaan waktigu inuu ka dhimin waxaan ognahay inaysan dhab ahaan sutoogi karin aqalkii sare oo nagu cusbaa ayaa ayaa wakti qaatay oo weli isiteeyey aqalkii hoose oo nidaam qaab lasoo tijaabiyey wax lagu dhisay waktigay dib yareyn kartay ama ama hawsha qabiisa socdaan maaragtay meel gaara ama rijin gaara marka mararka qaarkood dadka waa inaad kamid noqotaa oo danta guud fiirta waxaan kaloo jira qaabka yar xogaalka u ah diblomaasiyiinta maraykanka jooga kaleeto waxay dowladda maraykanka sugi lahayd in dowlad soomaaliyada cusub ay dhalato maamul cusub si ay aada ugu taageerto oo bangiga horumarintu wuxuu bangiga adduunka maaragtay world bank wuxuu sugayay in maaragtay dayntii soomaaliya la la dhaafo oo soomaaliya horumar badan la geliyo dowladda maraykanku aniga kulahaa barnaamijyo badan bay la maaganay annaga marka waxaa noo muuqatay in muran hoosoo yar ah inuu inuu inuu inuu dibdhac ku keeno dalkii guud oo soomaaliya qofka soomaali kastaa ka faaidaysan lahaa ay kamid tahay puntland ayaan ayaan arkayna marka marka lay wareysto ama dad saaxiibaha haday rabaan golahan ku jiri kara ama dad kaloo aan iswareysanay ama talooyinka fixinayna waxaan ku talinayay intifaadka puntland keliya inaysan ku dhegin kuna deganaan karin oo aysan maaragtay taas ayaa maaragtay taladayda gaarka ah ahayd iyo muwaadin soomaaliyeed oo maaragtay puntland ina ah laakiin dee tala kuma lahayn tala gaara maahayn tala siyaasadeed ama maamul kuma lahayn oo tasiir baan ahaa marka kamana qeybgelin maxaa layihahdaa go-aankii iyo maxaa layihahdaa heshiiskii shuqul kuma lahayn diyaarintiisa maadaamaan madaxweynaha maadaamaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha puntland labadaba saaxiiba laahay oo nimanaan isnaqaana saaxiiba laahay waxaan ka wadaa kelmadaha si fiican loo yihahdo maadaama aan isnaqaano si fiican isu naqaano waa madaxweynuhu waa isoo dhaweeyey oo maalintii idaankeedii maaragtay goobtii heshiiska ka dhacayay iyo xafladihii iyo iyo qadadii maaragtay madaxweynuhu dadka kusoo dhaweeyey oo igu shirtay laakiin rool kaalin toosa kuma aanan lahayn walaal marka dad baa lahaa sheekh baa soo diray lacagi soo dhiibay waxaas marka waa dad iska jecel jibinka aan xog badan lahayn haddana markaan idin madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha labaduba waa maqlaayeen anigu hadda waxaan imid magaalada tan waxaan imid isniintii baan imid madaxweynaha iyo ra-isul wasaaruhu labaduba shalay yimaadeen weli in la ismaama arkin madaxweynahan isla hadalay isla salaamay marka marka wax karkarin karkarinta socota kuma dhigi walaalow kaalin waagatay aad aad aad iyo aad baad umahadsan tahay boqolkiiba boqol aad baad umahadsan tahay waa safirka dalka soomaaliya u fadhiya magaalada washington dalka maraykanka waa safiir axmed ciise cawad golaa nineteen sixty-na kuma cusba mar horena waa noogu yimi caawa waa noogu yimi aad iyo aad buu umahadsan yahay boqolkaa boqolkiina dhegeysanaysa waa dhagooda idin leh cabdillahi wiilka kawareysa kaan oo tirada goluhu iska leeyahay sida golaha nineteen sixty iyo arrimaha dot com sidoo kale iyo tirada ay xiriirka leeyihiin asada news iyo puntland aad yaad baan ku salaamayaa boqolkaa boqol aad yaad baan kugu mahadnaqayaa boqashada aada soo booqatay aad yaad baad umahadsatay thank you axmed ciise cawad waa dhagooda ku macadsalaamaynaya
maasantaa walaalaana walaal salaam waayo